isku soo baxan ayaa waxaa dhigay dadka cabanaya dhul bub xoogan oo ka socda qaybo ka mid a waxar cadde kaasoo ay geysanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dadkan ayaa si isku mid ah iskugu soo baxay daljirka daahsoon bulshada dhulboobka ka cabanaya qaarkood oo u shaqeeya dowladda federaalka ayaa sheegay inay ku hungoobeen rajadii iyo taageeradii ay u muujinayeen xasan sheekh maxamuud markii la dooranayay waxaan islahayn waddanka idinkaa qabsateen barwaaqo ayaad gaari doontaan laakiin taas ma dhicin sidaasi waxay tiri haweeney u shaqaysa dowladda federaalka dadka ayaa cod dheer ku sheegay in xog loo sheegtay oo la dhacayo dhulkooda war aawa mas-uuliyiintii hal mas-uul ma jira miya oo haddii alle kuurooya nala hadla oo waxaan tabanayna ogaada oo noo yimaada maxaan ku weynay aniga gaar ahaan doorashadii xasan shiikh toddobaatan jir anoo ah ayaan toddoba saac oo habeennimo ku gaaray codkiisa tirintiisa iyo farxad haddana toddoba saaco habeennimaan murug la seexana ahay in alla ilaah anunkoo saasa nala ku tunto oo dukuunta siyatay saddexdii haysta ilaa dawladdi maxamed siyaad barra canshuuran waraaqa cadaad qaadahaysiin halkaan horena waa tuuraysiinna la yidhaah oo jidkiisi lagu dheeloo laga dhigo toban amba lix na ma qabato mana aqbali karno dukumeenti cirka laga cabiray oo diyaarada lagu cabiray aa la rabaa dhulkayna in lagu qaato yaan leesaga kaanya baabi'in wiilasha wiilasha yaan leesaga kaanya baabi'in ha naloo kaga qaado dhulkanyaga dhulkanyaga ha naloo kaga qaado haddii la diido waxaad ogaanaysaan in laysku halbeelayaad ogaanaysaan ninka la yidhaahdo bad ku dhace booskayga asagaa googoostay balooggiisiiyow galay indhahow iga garaacay waxaracaddow joogaa waa nin habeen la arko iyo maalin la arko sharciyaa u haysanaa sabarloogada waa loo geeyey bishii horey dhacdou dhahay waa tuug hana laga soo gaaro annaga dhulkeennii xoogaa lagu haystaa dhaxal aabbaheen waaye madaxweyne markaan kuu sacabtumaynay markaan kuu hiilinaynay markii aannu lahayn maantaad dalkii qabsateen ma waxaannu annagu malakumoodkaygii maan dooranna madaxweyne muqdisho ayaa waxaa joogto ka ah dhulboobka waxaana xusid mudan in dhulboobka iyo afduubka ay noqdeen ilo dhaqaale oo waaweyn oo ay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ku talgalaan